ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay waxay weerareen qaar ka mid ah ciidamada kenya iyo kuwa maamulka jubbaland dagaal culus ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka taabto kaasi u dhexeeyay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin iyo kuwa kenya dagaalku wuxuu yimid markii ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin kenyatiga ay jihooyin kala duwan kasoo weerareen ciidanka kenya oo halkaasi go-doon ku ahaa ayaa iyaguna waxay bilaabeen inay isdifaacaan in muddo ayuu halkaa dagaal ka socday isla jubbooyinka xalay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay weerar ku ekeeyeen fariisin ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka yoontoy ee duleedka magaalada kismaayo deegaankaasi dhowr maroo hore sidan oo kale weerare ayaa ka dhacay iyadoo maamulka jubbaland askar looga dilay kuwana looga dhaawacay